bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaala durfayla ha ka dhowaada warka doornamo warsan qodobada dhugunsidyaalsiinka hayna warkwayba ku mid ahaa dadka bogtaale ee ka noole xerooyinka gobolka shabeellada hoose iyo weybayo ku owaadahayana xaalad nolol xumo oo ha wajahde dayactir laga bilaabi jidka iskihirow beledweyne iyo saas oo kale deegaano kala xaliimo yarey oo ku qeybgalay kulununku ka hadlayay saameynta coronavirus ee doorashooyinka dalka nabadoon la kadeli degmada yaaqshid ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo ku hadalay qaraxii kudhii muqdisho dadka lagu helay coronavirus ee somalilan oo laku dayriyahaya puntland oo geedka shaaciday kiisas cusub oo cudurka corona ku saabsana madaxweyne waare oo magacaabay guddi ku shaqeeya waa mashaariicda horumarineed ee maamulshaya akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaal weybankawiina trump oo ku hadalay dhacdadii laka dilay qofkii madowga haayi ee gudo minneabolisa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidyaal ka dhowaada warka u fisan weybwaha duhurnamo khamiis ee uu taaragdanaya ka eedanta labaatisiyeedka bilo shanaad sanadka labaatan labaatan haana soo bahaayeen qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaal ha ka dhowaada yoogi oo fisanga guddoomiyaga guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey ee ku qeybgalay kulana dhinaga internetka oon dhexeeya guddiga doorashooyinka afrika hay-adda iyo kamidaysayin oo ee african election management kulanka iyo weybaa haqaban qaabiyey wahda arrimo siyaasadda ee midooda afrika iyo ona diiradda kulanka laga saaray arrimo dhowre oo ku saabsan doorashooyinka kulanka yalanku ka hadali saameynta xanuunka safmarka ee coronavirus i doorashooyinka afrika iyo ona waa ha ku qeybgalyaalka kulanka iyo wadaageen khibradosho la xiriira maareynta doorashooyinka markiyo jaran ah arrimo masiibo sidan oo kale ah guddoomiyaga guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yare iyo kulanka ka sheegday sidiya soomaalinka diyaar garowda doorashada la filaha inti dalka kudhiida markii la deera sanadka lamada kun waa labaatii kowda dadka bogtaalaga ee ka nool xerooyinka kayaala gobolka shabeellada hoose iyo ku uwaadahayaan xaalad nolol xumo oo ha ku wajahday gudo deegaanada shabeellada hoose faahfaahinta warkan way bahanin daray tabakal cali cumar
ayadoo maalmihii u dambeysay ay sii kubceysay qulqulka dadka barakacayaasha ee kusoo qulqulaya xerooyinka barakacayaasha ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa kasoo yeeraysa xerooyinka ay ku nool yihiin dadkan qeyladhaan oo ku aadan in ay markaasi doonayaan in la saacido aysan markaasni haysan guud ahaan waxyaabaha muhiimku ah qoyska dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka barakacayaasha oo aan kula kulmay xerooyinkooda ayaa warsan radio waxa ay ugu warbixiyeen xaladooda nololeed waxa ayna dalbadeen in kaalmo wax ku olah lala soo gaaro dadkan ayaa isugu jira dadka kasoo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib dagaallo sokeeye oo ka dhacay halkii ay ku noolaayeen iyo sidoo kale dad saameyn ee ku yeelatay fatahaadii webiga shabeelle
waxa ayna dalbadeen in haatan ay doonayaan kaalmo bini-aadinimo iyagoona cod dheer ugu diray dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba dadka basar ka soo qaxay oo rafaadsan oo silacsan aan ahay wadayaarka iyo meesha dariiqyaha iska dhex jiijiifnaa waxaa cunna waxaa cabna ma haysano waxaa ku seexana ma haysano guri ma haysano waa silacsannahay wax unuka hadda beriga ahaato oo ilmahayna badar oo u karsano ma haysano walaxaan ku toosina ma haysano unuka dhan waa layacsannahay inaana laga soo gaaro nu lagu soo gargaaraa rabnaa shan caruur ahaa astaa waxaa si waxay ii cabaangna maleh aabahoodan mar horaa kala tagna aadaan u layacsanahay aniga waaye basraa kasoo qaxnay basraa kasoo qaxan dadka tuulooshika aye qaajada iyo inta waxaga rafaadka aye qaxootiyaa nahay aye oo iska baahno baarkac eh hay meel aad seexataan iyo meel seexano ma leh banaanaa fadhina qilqiya ilma ku haysanaay haahey bulshada soomaaliyeed cugnana ma haysano goorma soo qaxday sabdi aye maalmahaan oo dhan magaalada iska dhex joogteen jiif la-aan roobkan da-ayo iyo cunto la-aan
bulshada soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaan Ya. cunto iyo inta wixii waxa macaaba ilaahay gacantiina alla wixii nii soo geliyo In aniga cunsahaynay aniga codsahaynay maamo cunug yaraa dhabta kuu saaran maadiga dhalay haa cunutaan yar aye naa dhali meeqa caruur haysta adiga aniga ah ani lix lix caruur aabboodaawey aabahood waa joogay aye dadka beer tacbata waaye dadka beerta u laabtay xoolihii waay Mhm, tacbata waaye adigana meeshaana ku anina dhibaataysata meeshaa sii dabaatasna haa waxaas soo ku haaya ma jiro wax oo soo heli karna ma jiro
tawakal cali cumar warsan raadiyo gobolka shabeellaha hoose
dayactir iyo weyba laka bilaaway haano ku mid e jidadka uusa burburiye fatahaad dabuubiga shabeella bashiir cabdulla cismaan iyo qodoboreedkan haniindare guddiga iskaashatada gaadiida gobolka hiiraan ayaa wadada isku xirta magaalada beledweyne ee janta ku disha ka bilaabay dib u diyactir lagu sameynayo kadib markii waxyaalo u geysteen fataxaad dabuubi shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyadoo meelaha godadka lagu shubay carro iyo dhagaxaan si gaadiidka iyo dadka aysan dhibaato ula kulmin muddo labaatan maalmood ku dhawaadkeeda ayaa magaalada waxaa haastay fatahaad geystay khasaare aad u fara badan alxamdulilah maanta waxaan dareemaynaa inay biyihii ay noq- ay noqdeen maadaama jidkii weynaa isku xiraa ceel jaalle iyo magaalada uu maanta furmay Een, sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto Een, waa ujeedaan wadadii een, isku xidhaysa ceel jaalle iyo beledweyne sidai u taallo Een, iska dhaaf baabuur inuu maro iska dhaaf xataa mooto laba lagu leeya awoodu ma lahan inay marto waa ujeedaa si ay u burtay Ee, marka dowladda soomaaliya waxaan ku sheegayaa iyo maamul goboleedka hirshabelle inaysan een, magaalada beledweyne aysan ka jirin wax wa- laami ay lagu shaqaysto waxaa hadda noo maqan carro kaawas taarik yaal carro ah waan rabnaa iyaga naftirkooda inaan ku meeshaan ugu shaqayno oo hadda mar dhow la soo gaari doono insha allah sidaasaan aad magaxsannahay waxaan isku xilqaanay anagoo gobolka gaadiidka een, gobolka hiiraan gaadiidleyda ah inaan waddadaas wax ka qabanno oon cid kale aana macnahan u raadinin si gaadiidka iyo gobolka sidii ay u aan sidii hore ugu soo laabato haddana maasha allah aadaan ugu guulaysanay wixii dhamman in dhammaystirnaan shaqaynaynaa meelo meelo biyo ku jiraan jiro godad ah ayaga naftirkooda markii biyaha ka baxaan rabnaa inaan ka shaqayna hadduu ilaah yidhaahdo marka aada u mahadsantihiin dadkii ka barakacay xaafadaha magaalada beledweyne qaarkood ayaa bilaabay inay kusoo laabtaan guryahooda maadaama biyaha ay yaraadeen mid ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inuu jiro gaab isku aadan dib u dayactirka lagu sameynayo goobaha ay burburiyeen fatahaadda meel kastaba ama gobollada dhexe looga imaan jiray waxaa dhacday ayaamahan sida badan inay ku soo noqotay masiibooyin rabbaaniyad ah oo biyobaxa ah oo gobolkaas ku soo noqnoqday oo biyo- biyo fasahaadaasu dhibaato badan ay u geysatay gobolka iyo degmadaba waxaan leenahay marka waxaas wax ilaahay xigta ka yimid waaye bini aadan wuxuu difaaci kara ma aha laakiin waxaa la yidhaha dadaala waa gaaraa waxaan tabanaynaa gobollada soomaaliya inay qabaan gurmad in ay qabaan gargaar badan in ay qabaan eh, wax u qabasho badan waxaan tabanaynaa gobolka hiiraan wax wax u qabtay oon ku abaalinayna inaysan jirin waxaan eedaynaasi waa jiraan waxaa jira inaan loo dhisin aeroboort waxaa jirta inaan loo samayn waddo waxaa jirta inaan loo samayn mataqaanaa meel bukaan lagu daweeyo waxaan garanaynaa goobo caafimaad inaysan lahayn intaas waxaan ka tabanaynaa dadka soomaaliya mas-uulka u ah oo ulal amriga ah
codkaas weybaan dambuoyey warbixintii bashiir ee beledweynahan inku dare magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada suuqa bacaad ee degmada yaaqshiid weybaa laka dilay hiraabnimadii geeka ugaasa xuseen maxamed daa-uud iko kumida ilaaladiisa iyo ona dilka ama ciddii ku dambeysay dilka iyo goobto isku kubadsadeen dadka deegaanka ayee idaacadan sheegeen anti nabadoonka oo laka magacaabo jari ugaas xuseen maxamed daa-uud io qof ilaalan haayi la dileen xella iyo fadhiyan maqaahidlaka dhammow shaahiga oo ka taala suuqa caana agagaarka masjidka xaaji cabdi ee xaafadda suuqbacaada dilka kureed ciidamo ku tarsan biliiska soomaali yeeseedeen meelo dilka ku dhiyo ona meelayska sameeyeen howlgalla kabaadi goobay dadkii ku dambeeyey dilkaasa walow yoinjarnilay hadda cidlahan qobade maamulka degmada yaaqshid ee gobolka banaadir weli warfaahfaahin ee mukubiina dilka geeka kudhii xaafad kumid ee degmadaasa wayban weli jare id waa weli injarna id sheegati mas-uuliyadda dilkaasa al-shabaab iyo hore ambeegsatee odayaal dhaqameeda iyo ka-eed ayagan tiyo walha ku xuleen xubno baarlamaanka soomaaliya amyo xiriir leyn dowladda federaalk soomaaliya dhina kalena isla wararka muqdisho iyo ka guda jarnay qaraxa iyo kudhiye magaalada muqdisho gaar ahaana jidka marow dhabarka dambe ee barxadda iskaashitooyinka oo ka dhow manka hooyooyinka ee degmada xamarweyna qaraxga iyo wayba la sheegay inti baabuur laakihiri ama baabuur shaylankihiri sarkaal ku tarsan ciidanka biliiska soomaaliyeed islamarkaasna xil usamaraay dhabarka dambe ee iskaashitooyinka usaka qaraxi waana usaka dhammaday qaraxgaasa afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo goobta seediyo sheegay intii qaraxgaas usa ka dhammaday sarkaalka baabuurka lahaayay oo laka magacaabo jaray cabdishakuur xuseen cabdi dhiciso waa iyo qof kale oo la dareeray meelo kalena waybaa ka dhaawacmay askara ilaalan hayte saas oo kale afhayeenka wayba uusan ka baaqay intii qof walba uusa ku taxadir meeluusa dekadaw baabuurshaysa qarax laninka kahirna saasoo kale ciidamada ammaanka soomaaliya wadan feejignaan amni ooyo onku ka horseedahayaan weeraradanku kooyowdhinaga al-shabaaba wararka coronavirus ku saabsan iyo fiiriyaan ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo shaacidii natiijada qaara ee laga sameeyay dadlanku ku shakiysanaayay cudurka coronavirus haanasoo wasaaradda sheegdinti haana kumid ee laku helay cudurka qoraalha kubahiy wasaaradda caafimaadka yee laka sheegay intii uusoo hoosandhi dadka laku helaay xanuunka islamarkaasna dadkii la baaray oo deerayan siyeeti todoba qof cudurka lagu heli keliya siyeed qof oo shal ee todoba migale iyo haalbilaan ee wasaaradda waybaya sheegday intii dadka laku helay cudurka covitum isagaal iyo sharoogan gobolada nugaal mudug iyo saas oo kale gardafu islamarkaasna hadda dadkaas cudurka laku helay iyo ka jaran xaalad karantiile anka dambeyntii guddiga waybaayo sheegan anti tirada guud ee xaalada covitum isagaal puntland laku diiwaan geliyay deertii boqol toddobaatii siyeed qof way banaan dhammaday li qof meelo iyo ku caafimaadeen tum iyo shan qof tirada la baari ee laku helay cudurka coronavirus ee deegaanada puntland mukumid ee xaaladoogii cusubnaayay oo shalay shaaciday wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya haabahaato geegka la filaha intii wasaaradda markaliya ku hadala arrintaas amaiyo shaacida dhino kalena wasaaradda caafimaadka somalilan iyo geega shaaciday natiijada dadlanku ku shakiisanayay cudurka safmareenka ee coronavirus kaasoo baaritaano laga sameeyay haana kumidana laku heli waraaqubahii guddiga somalilan qaabilsan xakameeyowka ama reebowka cudurka coronavirus iyo laga sheegay intii dadkii la baaray sodo iyo lamada diirayana waa dadkii la baaray oo sodo iyo lama kumid ee laku heli cudurka haanasoo hadda ka jaran xaalad karantiile meelo hal qof oo ka noolay magaalada hargeysusan amuuday xanuunkaasa dadka cudurka laku heli oo aniska jara labaatiko megale itumiko bilaan e yowebaayo sharogana magaalooyinka hargeysa booram iyo berbera oo kiisaskan ka badan ama kiisaskan ka badan ee somalilan laku helahayo inta badan laku helahay magaalooyinkaasa waybana dadka cudurka laku helayo da-adiyon dhexayte tum iyo sagaal sano ilaa sigeeti sagaal sano anka dambeyn guddiga waybayo sheegan anti tirada guud ee cudurka coronavirus laku diiwaan geliyay deegaanada somalilan iyo deertii lama boqol konto iyo todoba qof labaati siyeed qof iyo faylahaati ama cudurkaas ku faylahaati meelo tum i siyeed qof kalena iyo aan dhammaden xanuunka safmareenka ee coronavirus madaxweynaha maamul goboleedka waa hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo magacaabi guddi wasaaradda ee waa guddi wasaarado mashre waa ero mashaariicda xalka waara haanaas oo ku shaqeeyaan ns waa iska dibridowka mashaariicga xalkalanka weydiya ku horseedowka fatahaado webiga shabeelle wareegtaha kubadda xafiiska madawiine waare yaa la kasheegay inta guddigan oo ka kooban sagaal xubnood iyo onhel saaran waa isku dubridowka i mashaariicda xalalka waarow taasoo qayb ku nagadaw xalanhelowka biyo i e fatahaado ku jara guud ahaan magaalada beledweyne iyo taasoo kale deegaanada hirshabeelle guddigan iyo ka kooban haana ku mid eh wasaarado maamul goboleed hirshabeelle maamulada gobolada hirish waa hiiraan ishabeellada dhexe iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre way baneeyo ku shaqeey doonana isku dibridowka mashaariicda horumarineeda meelwarkaasi ugu qooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo naxadin in masiibaba ka tilmaamay dilkii magaalada minneabolis lankukajeysadee qofkii madowga haayi oyo dileen ciidamada biliiska minnesota kaasoo dhaliyay dharaf badana trump webowsa ku codsaday f b i-da iyo waxda cadaalada dalkaas inti tallaabayo ku qaadaan markiyo ha afjaran baaritaanada ku saabsan dhacdadan usa ka tilmaam ama iyo ka tilmaameen bahalnimo weena webowsaasoo kale inta casiyeeyay qoyska iyo eheladii usa kubahya qofkan afartan jarka ee midowga waa madowga haaye ee biliiska minnesotiyo dilan afar askari u ku tirsan biliiska magaalada minneabolis ee dalka mareykanka iyo shaqada lankukudugude kureed markii laka aragay muuqaal laaku duubi dilanjaysayo qof madow ah oo aan hubaysnayna guud ahaan dhugunsidayaal warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sununkaninkeege warku way bahasaaray maxmuud cali cabdulaahi anoshuur ismaaiil axmedana siina dareer siyaasi maryaam macalina farsameeya si asxaabtii oo kala qayb qaatay aan mahadnagaysiina kamaasintin dhugunsidayaal dhugunsadowka wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba